magaalada london iyo guud ahaan dalka boqortooyada britain ayaa si weyn dukaamada looga iibsanayaa bustayaasha ku shaqeeya korontada shamaca la shito iyo waxyaabaha cuntada lagu karsado ee ku shaqeeya tamarta yar waxaanay arrintan imanaysaa iyada oo qiimaha gaasta iyo maceeshadu ay cirka isku shareertay warbixin gaar ah oo arrintaas ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil iminka ayuunbuu bilowday xilli qaboobihii jiilaalka dhowaan waxaa la filayaa inuu barafkii soo daato xilligani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo qiimaha gaasta iyo maciishadu halkii ugu sarraysay gaadheen muddo kontameeyo sannadood oo dalkan britain iyo meelo badan oo yurub ka mid ah daraasad soo baxday toddobaadkan ayaa lagu muujiyey in qiimaha qudaarta kala duwan ay kor u kacday boqolkiiba saddex iyo toban dhibic sagaal bishii sebtembar tani waxa ay kor u qaaday nolosha qiimaha maalintii sidii xilligii dagaalkii labaad ee dunida dad badan ayaa iminka iibsadaa qudaarta muddada dheer la haysan karo sida baradhada iyo kaabajka tani ilaa muddadaas ma ay dhicin britain waxaa ka samaysmaya jiil la odhan karo waxay ku jiraan nolol saboolnimo ah waxaan la kulmay dad soomaaliyeed oo ka adeegsanaya dukaanka lagu iibiyo hilibka xalaasha ah qiimihiisu aad ayuu u kacay toban geni hilibkii lagu iibsan jiray iminka qiimuhu waa laban laab sidoo kale gaasta iyo korontadu qaali ayay noqdeen
magacaygu waa caasha cabdixaafidow walaalo sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytoy waaweyn ama magaalooyinka wadankan u k oo dhanba ha noqotee koleyba halkan anagu joogno ban anugu ka waramaynaaye maceeshadii maxaytay kor bay u kacday hadday bariiska noqoto hadday daqiiqda noqoto hadday saliid noqoto wax allaala wax maceeshad ahoo imika aan kuu tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto dhammaan maceeshadii kor bay u kacday specially dadka danyartahay bal hadalkoodaba daaya dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya waxba isu gaari waayeen oo maciishadii ay qaali ku noqotay waxaaba waxaa nagaga sii daran gaastii iyo leyrkii waa nagaga sii daran maxay haytoy waxyaalihii guryaha guriga lagu kululeysanayey enerjigii iyo gaastii wax lagu karsanayey baaba hadda nagaga sii daran xaaladda waxaa soo fargeliyay bankiga dhexe ee britain dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa inay soo celiso giniga ingiriiska oo hoos u dhacay laakiin wakhti ayay qaadanaysaa sida uu sharxayo cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaaladan london sidaynu wada ogsoonahay dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida bankiga dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasaddiisu haddaba bankiga dhexe ee waddanka ingiriiska wuxuu bilaabay sidii uu uga hortegi lahaa sicir bararkaas gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ay ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado waxaa yaraanaysa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa taasina waxay keenaysaa in dulsaarkii iyo sicir bararkii uu hoos u yaro dhaco iyada oo halkaa marayso ayaa waxaa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka wadankan ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaalyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamaar cashuur dhaaf badan ay u samaysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso maadaama ay cashuur dhaaf samaysay inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa waxaa markaa toos isaga hor yimi siyaasadihii bangiga dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka yareeyo lacagaha suuqa ku jira iyo dowladdii oo cashuur dhaaf iyo samaysay markaa waa siyaasado iska hor imanaya sixir bararku waxa uu bilowday kalabarhkii sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii iyada oo badeecadii ka iman jirtay ukrain istaagtay halka isbeddelkii shuruucda ganacsiga waqooyiga irelanna ay meel mareen waxaa daba socday qiimaha tamarta oo kaca bishii julaay halkii ugu sarraysay ayuu saxiir bararku gaadhay muddo afartan sannadood aha dalkan britain cabdixaafid cawir ismaaciil v o a in london